ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa shan iyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maantoo sabtiyaha barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqol saddex iyo tobanaad oo xiriir ah khan yunis oo martigelinaysa jaraa'imtii ugu cuslayd xilli adduunyada indhaha ka daawanayso dhibaatada lagu hayo muslimiinta ghaza saldhigay ciidanka maraykanka ku leeyihiin dalka ciraaq oo lagu qaaday weerar diyaarad loo adeegsaday weerar askar ethoobiyaana lagu dilay oo ka dhacay gobolka oromada markab ingiriisku leeyahay oo lagu beegsaday badda cas iyo qaar ka mid a maxaabiista yuhuudda ee lagu hayo ghaza oo diray farriimo ku socda yuhuudda iyo maamulkooda qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في النجوى في السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol iyo saddex iyo tobanaad oo xiriir ah iyadoona magaalada khan yunis ay martigelinayso jaraa'imtii ugu cuslayd xilli adduunyada indhaha ka daawanayso dhibaatada lagu hayo muslimiinta ghaza warbixin ku aadan qodobkan iyo qaar ka mid a maxaabiista yuhuudda ee lagu hayo ghaza oo diray farriimo ku socda yuhuudda iyo maamulkooda waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder maalinkii boqol toban iyo saddexaad oo xidhiidha ayuu galay dagaalka iyo duqeymaha jiida ghaza iyadoo ciidamada yuhuudda ay sii wadaan in si indhanla-aan ay u gumaadaan dadka muslimiinta ee marasta ah waxaana intaa dheer in caalamka indhaha ka daawanayo waxa ku dhacaya ehelkeena ghaza saacadii lasoo dhaafay silsilada duqeymo ay ciidamada yuhuudda ka fuliyeen deegaano dhowra oo dhaca jiida ghaza gaar ahaan koonfurta halkaasu ay ku shiideen tobanaan ruux kuna dhaawacmeen tiro intaa ka badan meelaha ugu daran ee saacadihii lasoo dhaafay martigeliya duuqimaha arxandarada waxaa ka mid ah magaalada kanyonis ee koonfurta jiida ghaza diyaaradaha cadowga iyo taangiyada yuhuudda ayaana duqeynaya wax weliba oo dhaqaaqa oo ku sugan gudaha magaalada waxay ciidamada yuhuudda si gaara u beegsanayaan goobaha dadweynaha barakacayaasha ay ku sugan yihiin taasoo dhalinaysa in khasaaraha uu aada u kordho marba marka ka dambeysa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda waxay geysteen ugu yaraan siddeed iyo toban duqin arxandarro ah oo lagu gumaaday dad badan oo muslimiin ah tirakoobkii ugu dambeeyey ee soo baxay ayaana lagu sheegay in afar iyo labaatankii saaci ugu dambeeyey ay shahiideen boqol toddobaatan iyo afar ruux halka ay dhaawacmeen in ka badan saddex boqol iyo toban ruux magaalada kanyonis oo keliya waxaa saacadihii aynu soo dhaafnay ku shiiday ugu yaraan labaatan iyo siddeed qof kuwaasoo qaarkooda iyagoo dhaawac qabala keen isbitaalka annaasir halkaas oo markii dambe ay ku shiideen magaalada rafax ee kaabiga ku haysa xuduud beynaadka masar iyo jiida ghaza ayaa iyadana saacadii lasoo dhaafay waxay martigelisay duqiimo xoogan oo ay geysteen diyaaradaha yuhuudda iyagoo beegsanaya goobaha ay dadka shacabka degan yihiin duqeyn ka dhacday xaafadda aljaniin ee magaalada rafax ayaa waxaa ku shiiday ugu yaraan saddex ruux duqeynta ayaana ku habsatay guri ay dad shacab ah deganaayeen sida ay warbaahinta halkaasi ka soo waramaysa soo tabinaysa magaalada dayrilbalax ee dhacda bartamaha jiida ghaza ayaa idana saacadihii aynu soo dhafnay waxay martigelisay duqayn culus oo ay ku shiideen ugu yaraan toban ruux duqaynta ayaana ka dhacday koonfur galbeed magaalada deerulbalaax waxaana dadka ku shiiday ay dhammaantooda ahaayeen isku qoys sida ay tilmaamayaan wariyaal ku sugan goobta dhacdada tirada guud ee shuhadada muslimiinta ghaza tan iyo toddobadii oktoobar ayaa maraysa lix iyo labaatan kun laba kun konton iyo toddobo qof halka dhaawacyaduna marayaan lixdan iyo afar kun iyo toddoba boqol sagaashan iyo toddoba ruux sida lagu sheegay tirakoobkii ugu dambeeyey kasoo baxa wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida ghaza maalintii shalay oo jimco ahayd ayay ciidamada yuhuudda waxay duqeyn culus ka geysteen mandiqad dacda waqooyiga jiida ghaza halkaasu ay ka soctay raashin qaybin loo sameynayay dadka halkaasi ku go-doonsan kadib markii gawaari dhowra oo gurmadsid ay halkaasi gaareen laakiin ciidamada yuhuudda ayaa madaafiic ku garaacay goobta taasoo keentay in goobta ay ku shiidaan in ka badan labaatan ruux oo u badan waalidiin doonaya in carruurtooday u helaan ugu yaraan lowr bur ah si ay noloshooda usii baaqi ahaato marka laga hadlo guud ahaan jiida ghaza gaar ahaan waqooyiga waxaa ka jirta macluul adag iyadoo ay adag tahay in la helo raashiin haddii la helana waxaa adag inay reer khaza helaan lacag ay ku iibsadaan mid ka mid a dadka halkaasi ku dhaqan oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in loorka burka ah oo horey lacag ahaan lagu kala iibsan jiray toban dollar uu hadda maraya laba boqol oo dollar sidaas daraaddeed dadkuna ay markiiba kusoo xumaan gawaarida gurmadka sida xitaa haddii taasi ay keenaysa inay halis gasho noloshooda كل الناس هذه بتيجي تاخذ من المساعدات اللي ببعثوا لنا اياها على قطاع غزه طبيعه الحال الناس هذه ما حاش فلوس انها تشتري اكل ما حاش تشتري طحين dadka oo idil halkan ayay imaanayaan si ay u qaataan kaalmooyinka loo soo diray khaza dadku ma haystaan wax lacag ah si ay ugu iibsadaan wax ay cunaan gaar ahaan burka loorkii burka ah wuxuu horay u joogay lacag dhan toban dollar haddana wuxuu marayaa laba boqol oo dollar dadkuna maanta ma haystaan lacagtaas si ay uga iibsadaan waxay cabaan iyo waxay cunaan marka waxay ku qasban yihiin inay halkan oo halis ah oo ay ku dhiman karaan yimaadaan si ay u helaan hal loor oo bur ah waxaan isticmaalnaa calafkii aan xoolaha siin jirnay hadda waxaan halkan u joognaa inaan helno qamadi iyo bur marka waxaan ku qasbannahay inaan geerida qaadano si aan wax un u helno الشعير تبع الله يعزك الدواب استخدمنا اللي هو القمح فبطبيعه الحال احنا ما ضلش عندنا بس الا غير هالقمح وهالشعير اللي خلانا ننجبر نيجي لهان كمان احنا مش قادرين لا نجيب لا الشعير ولا القمح فاضطرينا نيجي هان على الموت
muuqaaladan axdinta badan ee baraha internetka ku baayay ayaa waxaa ka mid ah gabar yar oo gaajo daraaddeed la oynaysa iyadoo bogga ku dhegan waxaana xilligaasi ay taagan tahay goob lagu qeybiya raashiin bisil oo ay bixinayaan hay-ado qeeriya oo ka howlgala waqooyiga jiida ghaza ليش بتعيطي؟ ليش بتعيطي؟ بدك رز؟ بدك رز؟ أعطيلك رز؟ أعطيني dadka ku sugan jiida ghaza waxay soo tabinayaan in tiro ka badan dadka ku shiidaya duuqimaha yuhuudda ay u dhimanayaan gaajo iyo daryeel la-aan caafimaad waxaana ugu wacan go-doominta ku dhowaad labaatanka sano ay ku jirto jiida ghaza taasoo ay ku hayaan dowladaha carabeed ee ku wareegsan falastiin عشر أيام بعد المئة مرت على أهل غزة ولا زال العدوان الصهيوني مستمرا على أهلنا في قطاع غزة مرت المئة يوم وما يزيد كأنها مئة عام boqol iyo toban maalmood ayuu soconayaa xadgudubka sahayuuniyadda ee ka dhanka ehelkeena ku nool jiidda khaza waxaana soo martay in ka badan boqol iyo toban maalmood oo u dhiganta boqol sano mana filaynin inaan soo gaari doono maantadan ma filaynin in carabtu ay sidan nooga aamusnaan doonaan oo ay indhaha ka daawan doonaan dhiiggeenna iyo hilbaha carruurteenna iyo karaamada haweenkeenna ee maalin kasta lagu tumanayo ma aanu filayn in sidan ay u aamusnaan doonaan waxa loogu yeero beesha caalamka dowladaha carabta iyo kuwa caalamka islaamka cadowga sahayuuniga wuxuu dhiiggayaga ku banaystay meel waliba cadowga sahyuuniga wuxuu sii wadaa inuu ka gudbo oo uu ku tunto wax waliba oo ka mid ah qawaaniinta aadanaha iyo xitaa habdhaqanka basharka iyo sharaa'icda samaawiga maanta waxaan ku dhex nool nahay musiibo tii ugu dambaysay been buu sheegay qofkii hore u yidhi dadku gaajo uma dhintaan qofkii yidhi dadka gaajo uma dhintaan khaza ha yimaado oo indhihiisa ku arko dadka oo gaajo qabow iyo daryeel caafimaad u dhimanaya iyadoo isbitaaladu ay awoodi la-yihiin bixinta adeegyada caafimaadka waxaan halkan ka caddaynayaa in isbitaaladeena tirada yar ay isku beddeleen qabuuro wadareedyo dadka lagu aaso waxaan leeyahay haddii ay jiraan boqol qof oo u dhimanaya gantaalada waxaa jiray boqolaal kale oo ku dhimanaya guryahooda sababo ku aadan dawal la'aan الذين يموتون كل يوم من القصف فهناك اليوم آلاف المرضى الذين يموتون في بيوتهم نتيجة عدم توفر الدواء dhinaca kale dagaallo culus ayaa saacadii lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda waxay kula kulmeen deegaana dhaca koonfurta jidda ghaza oo ay ka mid tahay magaalada kanyunis oo ah magaalada ugu weyn ee dhacda koonfurta kooxaha muqaawamada falastiin garabyadooda kala duwan ayaa dagaallo adag kala hortagay ciidamada yuhuudda isku dayayey inay guud ahaan isku fidiyaan magaalada kanyunis iyo deegaanada hoos yimaada waxaana marba marka ka dambeysa sii kordhaya khasaaraha culus ee gaaraya askarta yuhuudda saacadii lasoo dhaafay waxaa kanyunis iyo deegaano u dhow ka dhacay silsilada howlgallo ah oo lagu gubay gawaari dagaal askar yahuud ahna lagu xasuuqay sida ay soo tabinayaan warbaahinta muqaawamada war ka soo baxay ciidamada yuhuudda waxay dhankooda ku sheegeen in afar labaatankii saacii ugu dambeeye looga dilay jiida ghaza sarkaal ciidan halka looga dhaawacay afartan iyo toddoba askari waana tirikoob aan ka tarjumaynin xaqiiqada aadna uga fog khasaaraha rasmiga ee yuhuudda tani waxay tirada ciidamada yuhuudda inta iyagu qirteen tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhigaysa dhimashada shan boqol konton iyo toddoba askar iyo saraakiil iskugu jira iyo dhaawaca laba kun toddoba boqol afartan iyo sideed askari sida ay yuhuuddu qirteen ugu dambeyntii kooxaha muqaawamada falastiin ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay baraha bulshada ku baahiyeen haween ka tirsan ciidamada yuhuudda oo maxaabiis ahaan loogu haya jiidaa ghaza muuqaalka oo ciwaan looga dhigay wakhtiga wuu isgurayaa waxaa kasoo muuqanaya ugu yaraan saddex haween oo ka mid ah ciidamada yuhuudda ee lagu soo qafaashay howlgalka duufaanta alaqsa ee toddobadii oktoobar kaasoo ka dhacay deegaanada yuhuudda la dejiyay ee dhaca xindaabka jiidaa ghaza waxay tilmaamayaan haweenka in yuhuudda ay garabkoodu ka baxeen xaaladda adagna ay wajahayaan aadna ugu cabsi qabaan inay ku baxaan gacanta ciidankooda iyagoo ku celcelinaya in aanay geeli doonaynin ayna rabaan in ayagoo badqaba ay u laabtaan ehelkooda haweeneyda koowaad ee kasoo muuqanaysa muuqaalka waxaa lagu magacaabaa kaarina waxay sheegtay inay kasoo jeeda magaalada alqudus gacantana lagu soo dhigay iyadoo ku sugan deegaanada dhaca xindaabka jiida ghaza toddobadii oktoobar קוראים לי קרינה, אני חיילת בת 19 מירושלים, וב-7 באוקטובר נחטפתי מבסיס נחל עוז. אני פה כבר...
magacaygu waa kaarina waxaan ahay askariyad da-deedu tahay sagaal iyo toban sano kana soo jeeda alqudus toddoba iyo tobankii oktoobar ayaa la iga soo qafaashay saldhigga naaxi coos halkan ayaan ku suganahay boqol iyo toddoba maalmood oo xiriir ah sababtoo ah kuwii ay ahayd inay ii celiyaan gurigayga ayaa i dayacay dayacaddii ayaa maalin kasta ay sii wadaan waxaan ka cabsanayaa geerida waxaan saacad weliba la noolahay rasaas dhacaysa duqaymo weeraro iyo guuxa dabaabadaha taangiyada marba meel ayaan ka cararaa anigoo meel kale u baxsanaya sababtoo ah idinkoo yahuudda ah ayaa dagaalka joojinin saacad weliba waxaan u baqaa noloshayda mana hurdo habeenkii waxaan arkay marxalad inta ka baqayo dowladayda ay ka badan tahay intaan ka baqayo muqaawamada joojiya dagaalka joojiya beenta aad u akhrinaysaan eheladiina iyo qoysaskiina ee ah inaad dadaal weliba ku bixisaan sidii aan ugu noqon lahayn guryaheena sababtoo ah marka dhabta laga hadlo wax tallaabo ah oo aad qaadeen ma jirto maxaa dhacay soo idinma quseeyo arrinkayga wax qiimo ah agtiina kama lihimiya ka soo qaada inaan ahay mid ka mid ah gabdhihiina waxaan halkan kala hadlayaa ra-iisul wasaarahayga iyo wasiirada kale kuwaasoo aan ka xumahay inaanay mudnaanta ugu jirin soo deynta maxaabiista waxaad sii wadaan inaad ciidamada usoo dirtaan halkii ay ku dhiman lahaayeen iyo inaad laysaan maxaabiista inaga oo kale ah keliyana waxaad ka fikeraysaa naftiina hoog iyo yaxyax ayaan xaggiina ka dareemayaa runtii anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca maxaabiista waxaan idinka codsanaynaa inaad noo celisaan guryaheena joojiya dagaalka heshiisna gala oo dadkayga noo celiya anagoo nool bixiya wax weliba oo dadaal ah oo aad awoodaan si aan xaafadeenna ugu laabano ka hor inta aanan ku biirin liiska meydadka maxaabiista ah ii celiya gurigayga inta aan noqon meyd aan dhaqaaqi karin inta aanay fursadu dhammaanin wax weliba oo aad awoodaan sameeya waxaan halkan kala hadlayaa hooyaday saasha iyo dhammaan qoyskayga waan idin jeclahay waan idin xiise qabaa waxaan idin rajaynayaa inaad noqotaan dad awood leh oo bixiya wax weliba oo ay awoodaan si wakhtiga ugu dhow inagoo nabad qaba aan ugu soo laabta gurigayga maxaa yeelay waan cabsanayaa mana doonayo inaan dhinto ואימא, אבא, סשה וכל שאר המשפחה שלי, אני אוהבת אתכם ואני מתגעגעת אליכם ואני צריכה אתכם כמה שיותר חזקים ושתעשו הכל, הכל בשביל שאני אחזור הביתה בשלום וכמה שיותר קרוב כי אני מפחדת, אני לא רוצה למות
haweenayda labaad ee kasoo muuqanaysa muuqaalka ay baysay kooxaha muqaawamada waxaa lagu magacaabaa daniil waxayna tilmaamaysaa in afar labaatanka saac ay geeri sug tahay aadna ugu cabsi qabtay inay halaysa duqeymaha ciidamadooda ka geysanayaan jiida khaza waxay ka codsatay maamulka yahuudda inay ka shaqeeyaan sidii looga soo deen laaya xabsiga ay ku jiraan iyadoona ehelkeeda ka codsatay inay iyagu bixiyaan wax waliba oo karaankooda ah
קוראים לי דניאל גלבוע, אני חיילת בת 19 מפתח תקווה, ונחטפתי ב-7 באוקטובר מבסיס נחל עוז. אני כבר 107 ימים בשבי חמאס, ואני לא יודעת מתי ואם בכלל אחזור הביתה.
magacaygu waa daaniel jalbuuc waxaan ka soo jeedaa deegaanka batax tagfa da-dayduna waa sagaal iyo toban sano jir waxaa toddobadii oktoobar layga soo qafaashay saldhigga naaxal coos halkan xabsiga ayaan ku noolahay boqol iyo toddoba maalmood oo xiriir ah mana garanayo wakhtiga aan ku laaban doono gurigayga afar iyo labaatanka saac waxaan ku dhex noolahay duqeymaha aad ayaana ugu cabsanayaa noloshayda waxaad wakhti ka mid ah sigteen inaad igu dishaan duqeyn aad geysateen halkee ayaad jirteen markii uu dhacayay weerarkii toddobada oktoobar ee lagu soo qabtay halkee ayaad jirtaan xilligan anigoo askariyad ah ayaan wax waliba oo aan awooday waxaan siiyey dowladda waxaana jago halis badan ka hayay mandiqada dhacda xayndaabka khaza hadda waxaan dareemayaa inaad i tuurteen oo aad igu danaysateen xukuumaddayda qaaliga ah waxaa kula gudboon inaad qaadato doorkaaga si dhammaanteena annagoo nool aad inoogu celisaan guryaheenna ma doonayno cunto hanti dhar wax waliba oo aan ahayn in annagoo nool aad noo celisaan guryaheenna qoyskaygana waxaan ku leeyahay aad ayaan idinkugu xiisay waan idin jeclahay aabbe iyo hooyo nuuni iyo ruwiiko waxaan idinka doonayaa inaad noqotaan dad awood leh oo bixiya wax waliba ay awoodaan si annagoo nool aad noogu soo celisaan xaafadaheenna שום כסף, שום בגדים, שום כלום, רק שתחזירו אותנו הביתה בחיים. ואתם משפחה שלי. אני מאוד מאוד מתגעגעת אליכם ואוהבת אתכם. אמא, אבא, נוני, רויקו. אני מבקשת שתהיו חזקים ותעשו כל מה שאתם יכולים כדי להחזיר אותי הביתה כל עוד אני עדיין בחיים.
haweenayda saddexaadu waa tan ugu dambeysa kana soo muuqanaysa muuqaalka ay muqaawamadu baysay waa dooroon waxay iyadu la hadlaysa madaxda yahuudda ka codsatay inay kasoo qaadaan caruurtoodu halkaani ku xidhan sidaas daraaddeed ay wax waliba ay awoodaan bixiyaan waxay eheladeeda ugu baaqday inay cadaadis adag saaraan xukuumadda netanyahu banaanbaxyo ballaaranna dhigaan si xukuumadda yahuudda loogu qasbo inay gasho heshiis maxaabiis isdhaafsi ah קוראים לי דורון ואני מקיבוץ כפר עזה. זה לא נתפס שכבר 107 ימים שאני בשבי החמאס ואני מפחדת על החיים שלי. אני כל הזמן שומעת מעל הראש שלי magacaygu waa dooroon waxaan ka soo jeedaa deegaanka kubitos ee kufaar ciza ma suuraysan karo inaan weli boqol iyo toddoba maalmood oo xiriir ah ku jiro xabsiyada muqaawamada waxaan u cabsanayaa noloshayda saacad waliba waxaa naga agyeeraya jugta madaafiicda iyo taangiyada waxaana ku qasbanaadaa inaan hadba meel ka cararo waxaan la xirnaa saaxiibadayda kale ah iyo taam saamar iyo alloon toddobaadyo xiriir ah kuwaasoo markii dambe ay dileen ciidamada yuhuudda waa idinka kuwii dilay saaxiibadayda maalinkii koowaad ayaad nagu bilowdeen dayaca been ayaadna sheegaysaan markaad leedihiin arrinkiina wuuna quseeyaa sideed u awoodaan inaad habeenkii seexataan idinkoo og inaan dhammaanteena halkan joogno oo aan saacad waliba halis ku dhex jirno ka soo qaada mid kastoo annaga naga mid ah inuu yahay wiilkiina iyo gabadhiinna ama qofaad awoowo u tihiin sidaasi darteed halkan waxaan kala hadlayaa xukuumaddayda iyo wasiirada si gaara adiga ra-iisul wasaaraha joojiya dagaalka oo sameeya wax waliba oo karaankiina ah si inta aanay fursadda u dhammaan aad guryaheenna noogu celisaan annagoo nool gala heshiis oo dhammaanteena guryaheenna noo celiya ka hor inta aanay qaarkeen dhiman ii sheega waxa kale ee aan ku weyn karno dagaalkan waan ku khasaarnay dagaalkan oo ma jirto khasaare kale oo noo dhiman qoyskayga iyo asxaabtaydana waxaan leeyahay gaar ahaan hooyo iyo aabbo hooyo iyo aabbe aad ayaan idinkugu xiisay waan idin jeclahay ee sameeya wax waliba oo karaankiinna ah si aan guryaheenna ugu soo noqonno cadaadis saara xukuumadda u soo baxa laamiyada oo banaanbaxyo dhiga wax waliba oo aad awoodaan sameeya si aniga iyo dhammaan maxaabiista oo nool aan ugu soo noqonno guryaheenna maxaa yeelay ma doonayo inaan dhinto
תגיעו להסכם ותחזירו את כולנו לפני שעוד מישהו מאיתנו ימות. כמה עוד אפשר לאבד במלחמה הזאת? איבדנו מספיק. מספיק. אתם פונה למשפחה שלי, חברים שלי, אבא, אימא, דור וימית. אני מתגעגעת אליכם ואני אוהבת אתכם ואני מבקשת שתעשו הכל כדי שאני אחזור הביתה. תלחצו על מי שצריך, תפנו למי שצריך, תצאו לרחובות ותעשו הכל, אבל הכל, כדי שאני וכל החטופים נחזור הביתה לפני שיהיה מאוחר מדי, כי אני לא רוצה למות.
في جزري عرفت الله بالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdilkhaaliq macalin cabdilweli weeraro loo adeegsaday diyaarado daroonis ah oo lagu qaaday saldhigga ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin caynul asad ee ciraaq wararka ka imaanaya dalka ciraaq ayaa ku waramaya in mar kale weeraro lagu qaaday saldhigga ciidamada maraykanka caynul asad ee ku yaala galbeedka waddankaas weeraradan oo laba ahaa islamarkaana loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano darooniska ayaa lagu beegsaday saldhigga ciidamada maraykanka caynul asad oo ku yaala magaalada al anbar ee galbeedka dalka ciraaq saldhiggan ayaa waxaa ku sugnaa ciidamo amerikaan ah waxaana sidoo kale weerarada ay beegsadeen xarun kale oo ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin mandiqada loogu yeero qadka cagaaran ee ku yaala dalka suuriya eelawareedyo ka tirsan wasaaradda difaaca maraykanka ee bencotonka ayaa xaqiijiyey in weeraro diyaarado daroonis ah loo adeegsaday lagu soo weeraray xarumo ay ku lahaayeen ciraaq iyo suuriya waxay sidoo kale sheegeen in ciidamada maraykanka ee ku sugan saldhigga alfuraad si ay u taageeraan maleeshiyaadka nusayriyada iyagana lala beegsaday weerar duqeyn ah kaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka ciraaq iyo suuriya ayaa wajahaya weeraro culus oo loo adeegsanayo sawaariikh iyo diyaarado darooni ah kuwaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay sii xoogaystay tan iyo bishii oktoobar ee lasoo dhaafay waxay wasaaradda difaaca ee dowladda maraykanka sheegtay in wax ka badan boqol iyo konton weerar lagu qaaday xarumo militari oo ay ku leeyihiin ciraaq iyo suuriya maraykanka oo ciidamo gaaraya labaatan iyo shan kun ay ka joogaan dalka ciraaq ayaa wararka qaar ay sheegayaan in la filayo in dhowaan ay gebi ahaanba isaga baxaan dalkaas sida lagu sheegay warbixino la shaaciyey dhanka kale weerar laba-iyo toban askari oo etoobiyaan ah lagu dilay ayaa ka dhacay gobolka oromia khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay weerar ay koox hubaysan ku qaadeen deegaan dhaca koonfurta waddanka itoobiya ugu yaraan laba-iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda deegaanka oromiya ayaa la dilay kadib markii ay weerar gaadmo ah kala kulmeen kooxo hubaysan warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in deegaanka guji zoni ee koonfurta itoobiya lagu dilay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka gadoomiyaha guji zoni ayaa sheegay in ragga weerarka soo qaaday ay u maleynayaan in ay ka tirsan yihiin kooxaha mucaaradka oromada oo bilihii lasoo dhaafay guluf dagaaleed xooggan kula jiray ciidamada abiy axmed dowladda xabashida itoobiya ayaa wajahaysa culaysyo gudaha iyo dibadda ah waxaana dalkaasi kusii xoogaysanaya weerarada hubaysan ay geysanayaan maleeshiyaadka mucaaradka ku ah xukuumadda addis ababa waxaa intaas kusii dheer in majaaco daran ay ka jirto qaar ka mid ah gobolada dalkaas taas oo galaaftay nolosha boqolaal ruux oo xabashi ah waxaana goobaha ugu badan ee ay dadku gaajo ugu le-anayaan ka mid ah gobolka tigree ee waqooyiga dalkaasi ugu dambeenna maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa weerar ku qaaday markab uu ingiriisku leeyahay oo marayay gacanka cadmeed markabkan oo ahaa markab nooca shidaal qaadaha ah ayay kooxda xuutiyiinta yemen weerareen gelinkii dambe ee jimcihii shalay kaas oo ku socdaaliyay gacanka cadmeed weerarkan lagu qaaday markabka shidaalka ee ingiriiska ayaa waxaa ka hadlay hay-adda la socodka ganacsiga badda ee britain iyadoona sheegtay in gantaalo lagu weeraray markabka marlin lunda islamarkaana uu ku gubanayo meel ka yara baxsan magaalada cadan ee dalka yemen hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in weerarka uu ka dhacay meel u dhow magaalada cadan iyadoona intaa ku dartay in dhacdadan lagu wargeliyey maraakiibta dagaalka ee isbahaysiga maraykanka ee ku sugan gobolka islamarkaana ay wadaan dadaalo ay ugu gurmanayaan markabka washington oo ay u hadleen saraakiisha taliska dhexe ee ciidanka maraykanka ayaa xaqiijisay in uu gubanayo markabka marlin londa dhanka kale kooxda xuutiyiinta yemen ee gacanta sare la leh shiicada iiraan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka iyagoona caddeeyey in ciidamadooda badda yemen ay fuliyeen howlgal lagu bartilmaamaysaday markabkaasi afayeenka xuutiyiinta yaxya sariic ayaa sheegay in tiro kantaalo ah lagu weeraray markabkaasi xilli uu marayay gacanka cadmeed ciidamada badda yemen waxay fuliyeen howlgal bartilmaameed ah oo lagu beegsaday markabka shidaalka marilonda ee laga leeyahay beriton ayuu yidhi afhayeenka xuutiyiinta iiraan afhayeenka oo sii hadlaya ayaa yidhi ciidamada ayaa weerarka u adeegsaday tiro gantaalo oo ku habboon bartilmaameedka weerarka wuxuu ahaa mid toos ah oo sababay in la gubo markabka ayuu sii raaciyey afhayeenka xuutiyiinta ay taageerto shiicada iiraan ka gadaal markii ciidamada maraykanka iyo ingiriiska ay laba-iyo tobankii bishan bilaabeen inay weerar ka geystaan dalka yemen ayay xuutiyiinta ku dhawaaqeen in danaha maraykanka iyo ingiriiska ee bariga dhexe ay yihiin bartilmaameed sharci ah ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmiraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله